barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan boggayaga v o a somali com
ramadaan wanaagsan dhegaystayaal waa maalin isniin ah lixda bisha may sanadka labada kun sagaal iyo tobanka afrikada bari saacadda waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo halka washingtonna ay saacaddu tahay lixda iyo barka subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiim maxamuud sharwac iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah dhallinyarada soomaaliyeed ee barashada luqadda ingiriisiga u taga kenya oo ku soo badanaya magaalada nairobi Each day we work with different Somalis, Ethiopians, Kenyans, and learning English and Swahili. Um, we have many waxay different tidhi teachers.
maalin walba waxaan la shaqaynaa arday kala duwan oo isugu jira soomaali ethiobiyan iyo kenyaan kuwaas oo barta luqadaha ingiriiska iyo sawaaxiliga waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan shaqa la'aanta oo ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn ee haysta dhallinyarada jabuuti dabcan sidoo kale intaan idaacadda ku guda jirno dhinacii qasiidooyinka bisha barakaysan ee ramadaan ayaan ka madhnaan doonin
waa tahay qasiidooyinkaasi iyo ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka
dalka maraykanka ayaa madaxyada liidka diyaaradaha iyo bambooyinka qaada u diraya bariga dhexe si ay uga falceliyaan waxa uu la taliyaha ammaanka qaranka ee maraykanka john bolton uu ku tilmaamay tiro dhibaatooyin xiisadaysa soo taraya iyo weliba digniino ku xidhiidhsan iiraan war uu soo saaray wakhti dambe oo xaddii shalay ahayd ayaa bolton uu ku sheegay in tallaabadan loo qaadayo si fariin cad oo aan ka labalabayn lahayn loogu diro iiraan haddii ay wax weerar ah ku soo qaadaan danaha maraykanka iyo xulafadiisa islamarkaana ay la kulmi doonaan quwad xoogan waxaana intaasi ku daray bolton in maraykanku aanu raadinayn dagaal uula gala iiraan balse ay si buuxdo diyaar ugu yihiin wixii weerar ah amaba haddii uu yahay mid meel kale ay u soo marayaan ilaalada kacaanka amaba ciidamada iiraan maamulka madaxweyne donald trump ma aanu bixinin wax faahfaahin ah oo la xidhiidha waxaa rasmiga ay tahay khatartaasi iyo weliba su-aalaha tooska ee la xidhiidha daabulkan ay samaynayaan waaxda gaashaandhigu
ugu yaraan koob iyo afartan qof ayaa ku dhintay shil diyaaradeed oo ka dhacay garoonka diyaaradaha magaalada moscow ee dalka ruushka dadka dhintay ayaa saarnaa diyaaradda rakaabka ah ee suuqay sasaja boqol waxaana shilku uu ka dhashay dib kadha- ka kacay diyuuradda xilligii degitaanka afhayeenka guddiga baaritaanka ee ruushka elena markovayaska oo warbaahinta la hadasha ayaa sheegtay in shilka ay ku dhinteen koob iyo afartan qof halka soddon iyo toddoba kalena lasoo badbaadiyey laba qof oo dhowr iyo toban jiro ah iyo ugu yaraan mid ka mid ah shaqaalaha diyaaradda ayaa ka mid ahaa dadka dhintay sidoo kale hal qof oo u dhashay maraykanka ayaa laga yaabaa inuu ka mid ahaa dadka ku dhintay shilkaasi wakaaladda wararka ruushka ee interfax ayaa ku warantay in biriq ku dhacday diyaaradda darteed ay dib ugu laabatay garoonka kadibna ay holaacday markii uu dab ka kacay qaybta shidaalka ee diyaaradda wax yar kadib markii ay si xoog ah dhulka ugu dhacday
duhur wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal halka warkaasi idinka soo gaaraya waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta haatan aynu ku horeyno dhanka iyo nairobi dhallinyaro badan oo soomaaliya oo ka soo baxay dugsiyada iyo jaamacadaha soomaaliya ayaa waxbarasho u tagaa magaalada nairobi iyagoo halkaasi u taga si ay usoo bartaan luqadda ingiriisiga haddaba wariyahayaga khadar maxamuud xareed ayaa booqday mid ka mid a dugsiyada luqadda ingiriisiga lagu barto islamarkaana warbixinta nooga soo diyaariyey magaalada nairobi waxaa ku soo badanaya dhallinyaro ka soo qalinjibiyey dugsiyada sare iyo jaamacadaha soomaaliya si ay halkan oga sii wataan waxbarashadooda gaar ahaana barashada luuqadda ingiliishka taasoo inta badan la sheego in ardada soomaaliya wax ku barta ay dhibaato ku qabaan inay si dhammaystiran ugu hadlaan luuqadda ingiliishka manhajka waxbarashada soomaaliya oo aan weli ka soo kabanin burburkii dalka ka dhacay iyo manaahiijta oo aan midaysnayn ayaa inta badan dhibaatooyin u keena dhallinyarada ardayda soomaaliyeed ayuub nuur maxamuud waxa uu kasoo qalinjibiyey dugsiga wiilwaal ee degmada boondheere ee magaalada muqdisho hadda wuxuu magaalada nairobi u joogaa sidii uu usii xoojin lahaa ku hadalka iyo fahamka luuqadda ingiliishka isagoo hadda wax ku barta xarunta luuqadda ingiliishka lagu barto ee xaafadda islii ee magaalada nairobi magacaygu waa ayuub nuur maxamuud waxaan ka imaada magaalada caasimada ee muqdisho secondarygeyga waxaan kasoo dhameeyey iskuolka wiilwaal primary and secondary school degmada boondheere halkan waxaan u imaaday inaan ku barto luuqadda ingiliishka luuqadda ingiliishka caadi ahaan waa luuqad aada u fudud oo common ah dadka ay ku wada hadlaan kala duwan balse waxay u baahan tahay waqti in la geliyo tusaale ahaan koonfurta iyo bartamaha soomaaliya waxbarashadeeda markii laga hadlaayo ma jirto dal naga caawiya inaan kusoo barano luuqad tusaale ahaan talyaani ama english taas ayaana keenaysa inaan luuqad usoo doonano dalalka dariska ah
maxay tahay caqabadaha ugu badan ee dhallinyarada markay halkan yimaadaan ee dalkii ay ka yimaadaan jaamacadaha wax soo bartay ama iskuullada sare soo dhameeyey muxuu yahay caqabada ugu badan ee la kulmaan
caqabadaha ugu waaweyn halkan ka jira waxaa waaye markii soomaaliya hadda aan joogo tusaalaha muqdisho ardayda dadaalka badanna waxa ay sameeyaan gelin waqtiga waxay dhigtaan iskuulka weyn gelinna waxay dhigtaan private ardayga aan ka faa'iidaysan inuu iska sii dhiso luuqadda uu brivate uusan dhiganin halkan markuu yimaado waxaa qabsata caqabad weyn oo dhanka luuqadda ah halkan hadda annaga waxaan ku helnay soo dhaweyn wanaagsan dadka kenyaanka a weymaadsan yihiin waxaa noo dheereeyo cadiin kala duwan oo noo yimaado inay naga caawiyaan inaan luuqadda ku hadli karno dadka ajanabi oo cadaan ah yes ayagoo ka kala yimid america iyo waddamadan reer galbeedka guud ahaan waxayna isku dayaan mar walba inayna fahamsiiyaan luuqadda waxaana jeclaa lahaa in muqdisho ay ammaan noo noqoto halkaas ay nagu yimaadaan muqdisho hargeysa kismaayo ay nagu yimaadaan baydhaba ay halkaas nagu baraan bat waxaan isleeyahay kenya waxay noo tahay hadda secondary home oo haddaba maxay yihiin caqabadaha ay mararka qaar dareemayaan ardayda soomaaliyeed ee wax ka barta magaalada nairobi aadan maxamed xasan oo isna ka mid ah ardayda soomaaliya ka yimid ee nairobi u yimid barashada luuqadda ingiliishka ayaa sharaxaya no caqabada ugu horeyso horta waxay tahay ardayga markuu fast soomaaliya ka yimaado english maaragtay fluently ama english maaragtay small ma yaqaano soo marka way ku adag tahay inuu macalinka fahmo caqabada koowaad waa taa then markuu hal bil dhigto waxaa laga yaabaa in cunugii maaragtay macalinka asaga isfahmaan then uu adhabti uu ka dhigto oo uu la qabsado maaragtay inuu maaragtay luuqadaasi xooga saaro so caqabada koowaad waa taas midda kale waxaa weeye qofka haddii mar uu doonayo inuu maaragtay wax barto ama kenya imaado then horta marka koowaad waa inuu maaragtay sharci lahaadaa kenyana dee waxay u baahan tahay in sharci lagu joogo caqabadaha saasay u kala baxaan sida caadada ah soomaalida ayaa ka mid a bulshooyinka dunida ee iscaawiya marka ay deegaanku ku cusub yihiin siciid xasan abshir waxa uu ka mid yahay dhallinyarada wax ku baratay dalkani kenya ee caawiya ardayda doonaysa inay bartaan luuqadda ingiliishka isagoo siiya talooyin iyo iskuullada ugu wanaagsan ay ay ka baran karaan luuqaddan oo waxaan ka caawinaa ardada gaar ahaan ardada markay inta imaadaan oo soomaalida way weerarsan ayagoo raadinaya luuqaddii damcan marar badan bay la kulmaan waxaan u sheegaa waddadii tooska ahayd ayagu macnaha siday luuqadda ku bari lahaayeen sida dabcan luuqadda mar walba inay awoodda saaraan inay macnaha saaxiibadooda ay bedelaan oo dadka macnaha luuqaddii markay ku hadlayaan soomaalida dad macnaha luuqadda yaqaan ama kenyaanka waddanka jooga ha noqdaan dad luuqadda yaqaan inay saaxiibo ka dhigtaan dadka luuqadda kale ku hadlin iska daayaan waxaa kaloo jirta marka waxaan ku waaniyaa luuqaddan inay fududahay qof walbana maalin bartay waana luuqadda caalami oo internationalah marka ardada way dadaashaa laakiin dhibka jirta waxaa waaye yani environmentiga isli iyo soomaaliya markii loo fiiriyo oo nairobi waa dadki populationka soomaaliya baa u badan tabcan caqabada koowaad horta dhallinyarada soomaliya waa taas waxaa sidoo kale jira dad ajanabi ah oo caawinaya ardayda ka kala yimid wadamada kenya soomaaliya iyo etoobiya ee doonaysa inay bartaan luuqadaha qalaad alisha iyan okemwa waxa ay ka mid tahay dadka sida mutadawacnimada u caawinaya ardayda doonaysa inay luqadda ingiliishka bartaan Each day we work with different Somalis, Ethiopians, Kenyans, and learning English and Swahili. Um, we have many waxay different tiri teachers maalin from walba waxaan la Swahili, shaqaynaa Nigeria, arday kala American, duwan oo isugu jira soomaali ethiobiyan iyo kenyaan kuwaas oo barta luqadaha ingiriiska iyo sawaaxiliga waxaa halkan noo jooga macallimiin badan oo kala duwan qaarkood waa shiinees qaar waa kenyaan qaar waa maraykan kuwo kalena waxay ka soo jeedaan kongo waxaan isku daynaa inaan ardayda u caawinno si koox koox ah ama mid mid ah waxaan u kala socnaa sida ay u kala fiican yihiin qaar baa bilow ah qaarka kalena xirfadooda luqadda waa ay sarraysaa marka waxaan ka caawinnaa sidii ay u baran lahaayeen ingiriiska qaar badan oo ardayda ka mid ah waxa ay dareemaan caqabad dhinaca luqadda ah sababtoo ah ma yaqaanaan ingiriiska aniguna kuma wanaagsani af soomaaliga marka waxaa adkaanaysa inaan isfahanno arrinta labaad waa kala duwanaanshaha dhinaca dhaqanka maxaa yeelay mararka qaar ma fahmayno waxa aan ka sheekaynayno taasi waxay ugu abuurtaa xishood marka waa in aanu dhisnaa isfahan si aan u wanaajinno xidhiirkeenna And cultural differences, we think like we might under- not understand like what each other are talking about.
khadar maxamuud xareed v o a nairobi
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay khadar maxamuud xareed waxaan idin leenahay markaane dhammaantiinba meel kasta aad joogtaanba ah rabadaan wacanoo wanaagsan haatanna aynu ku wada nasanno mid ka mida qasiidooyinka bisha barakaysan ee rabadaan iyo weliba codka fanaanada hibe maxamed huddoon hiba nuura
safkii nebigiyo qoonkiisu banayo aan asxaabta raacne sooma ramadaanta safkii nebigiyo qoonkiisu banayo aan asxaabta raacne sooma ramadaanta صلوات الله على خير خلقي محمد مختاري صلوات الله على خير خلقي محمد مختاري وبشان سجينه إلهي نسيه عين سعيدين صوم رمضان تا وبشان سجينه إلهي نسيه عين سعيدين صوم رمضان تا صلوات الله على خير خلقي محمد مختاري صلوات الله على خير خلقي محمد مختاري سكرت الموت كيو سؤاشنا كيريو عن سيرتك مودني سمر رمضان تا سكرت الموت كيو سؤاشنا كيريو عن سيرتك مودني سمر رمضان تا صلوات الله على خير خلقي محمد مختاري صلوات الله على خير خلقي محمد مختاري naga salaamad yeeshe sooma ramadaanta waa bishaan sugayne sama hariira naarti naga salaamad yeeshe sooma ramadaanta
waa hagaag dhegeystayaal sooma ramadaanka nuuro iyo marka la yidhi- qasidadaasi marka la yidhi nuuro sooma rabadaanta iyo dee maalintii koowaad innaga haddun bay noo bilaabantay kale kuma garatee waa sidaase e, ramadaantii ayaa maanta noo bilaabatay e, barakadeeda iyo kheyrkeeda ilaah na soo aadiyo laakiin cabdixakiinow e, tii ramadaankii wadankii iyo ama geeska africa waa saacadihii waa isku mid eh iyo ramadaanka Ameri- america farqi weyn u dhexeeya dabcan aad iyo aad eh, kulley halkaas eh, saacadaha kulley udhexaynaya waddamada adduunka o dhan isku wada mid maaha halkan lix iyo toban saacadood ama Aye.
ka badanba me- hadaan meelaha qaar.
idhaafin ba ayaynu xilliyada qaar meelaha qaar waabay dhaafaysaaba ayaa la gaarayaa kolleyna en, waa la kala duwan yahay wadamada qaar baa iyaga en, xiliga hadda maalintii labaad ba sii gelaya En, hadda australia noqotay iyo new zealand iyo eryadaasi en, ama aagaasi En, dabcanna markaad eegto cimiladii baa kala wada duwanaanaysa inaga weliba dee xiligan waxaad moodaa in xilli wanaagsan inagu beegmayso iyo roobkii da-ayo gugaynu ku jirno ha inta badan xilliga kuleeluhu kusoo beegma jira laakiin sanadkan xilli roob da- u da-ayo oo gu ah ayuu kusoo beegmay inkastoo laga yaabe dhammaadkiisa la geli doono maaragtay Aad iyo xilligii aad.
kuleelaha aad iyo aad weliba kala duwanaanshaha markaad eegto nuurow en, waxaa laga yaabaa wadankii oo kale dhegeystayaasha jooga en, inay haatan salaadii duhur inta la gaadhay en, eh, lagu sii socdoba casarkii iyo en, eh, loosii diyaargaroobayo intaa wixii ka dambeeya afurkii inagana haddunbu waagii beriyey humaanintii koowaad ee ramadaantu inoo bilaabantay haddun baa laynoo tiriyaa si kale kuma garatide waa ramadaan wanaagsan ayaan leenahay dhammaan dhegeystayaasheenna een, waa tahay weli waxaan ku guda jirnaa dhegeystayaal idaacaddeenna iyo duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta haatanna jabuuti toddobaadkii hore dalal badan oo dunida ah oo ay soomaaliya iyo jabuuti ku jiraan ayaa lagu xusay maalinta caalamiga ah ee shaqaalaha shaqo la-aanta ayaana hadda ka mid ah dhibaatooyinka ugu waaweyn ee ka taagan dalal badan oo afrikaan ah dalalkaasi waxaa ka mid ah jabuuti oo dhalinyaro badan oo jaamacadaha ka baxay iyo kuwa aanan waxbarashada iyo kuwa aananba waxbaran ay shaqo la-aan yihiin waryaheena jabuuti sagal saciid faarax ayaa ma- magaalada jabuuti ku wareysatay mid ka mid ah dhalinyarada shaqo la-aanta ah hadda wiilkan oo magaciisa kusoo koobay maxamed ayaa ugu horeyn ka hadlaya waxa uu soo bartay sagalay horta waan dhowahay anigoo ah maxamed ahna dhallinyarta wax ka soo baratay een, malaysia ah, kuliyadda maaraynta waxa weeyaan horta annaga maanta maanta oo kale waa maalin annaga maalin walba annaga waxay noo tahay maalintii eh, Free.
free Ah.
ya maalin maalin kasta dadkaan shaqeeya waxay tahay maalin la fadhiyo
Een, laakiin horta waxaan aad u hambalyaynayaa dhammaan asxaabtayda shaqaysa ah, oo raggan kusoo koobi kara haddaan magacaab isiraado iyo dhammaan waxa ummadda soomaalida ee dunida ka shaqayso dhan waan u hambalyaynaya maanta Ah, n waxaad tiri waxaan kasoo wax kasoo bartay malaysia n maareynta goormaa shaqa ku gudmaysa hadda 2010 2017 waxaa igu dambeysay ah, 2017 december ayaa igu dambeysay markaas sanad baad fadhida shaqayn Ah, hadda sanad baan shaqaynay markaa dee xaafadda waad ka dhamaysay inteeradee seefika u dhigan lahayd wallaahi horta waa- hadba waa si weeyaan sagalay waxaa weeyaan ah, faamiliyadu way kala duwan yihiin laakiin alxamdulilah faamiligayga oo most of it way shaqeeyaan marka keligaa lagu sugayay oo kale way ka dhibaato badan tahay moogta waxay ka faa'iido badan tahay markay dad kale Cid kale ku cid dabarayso.
kale ku dabarayso Yeah.
marka alxamdulilah marka walaalay qaar shaqeeyaa jira oo guriga iyo aniga lafteeda xataa waxyaabo badan iga filan just waxaan xasuusanaysaa waqtiyadii aan ciyaarskoolka aan hayn oo kale oo yacni break time oo kale oo dadka wax la siinaayo ciwaaftiisa waxay kaas Ah, laakiin always waxaa imika haleelaysaa inaad ah, kubad ka daawato baashaal timekaaga iska bato ah, in sports waxaad xiisayso qof walba wuxuu da- uu qaban karo qabto markaas
n xiliyo badan waxaa jirteen shaq- aan bilaa shaqa ahaa qodhaydo aan gabdhaha markay bilaa shaqa yihiin runtii n walwal badan bay hayaano haddaad hooyo aabba la joogeyn ama xaas la qaba ahayn n aad xaafad kale oo- ama family ama asxaab la joogto runtii dhibka aad buu badan- u badan yahay bal waxaad iga warantaa wiil dhalinyaro ah wax soo bartay jaamacad soo dhameeyey n markuu bilaa shaqa noqdo ama guud ahaan raggu markay bilaa shaqa yihiin dareenkooda guud ahaan waa sidee xaaladiinu marka ah wallaahi horta waa run waa dumarkii raggu waa kala duwan yihiin different booyin baa u dhexeeya just gabdhihii hawsha gurigaa ku badanaysaa waayo gabadhii kale ama waxbaranaysay ama shaqaynaysay waqti ma haysaalonaya culayska gabadha ku dhacaya Ah, horta alxamdulilah anu maadaama waqti badan soo shaqeeyay hadda sanad unaan fadhiyo Ah, way kala duwan yihin horta ragga iyo dumarka iskuma dhowaa laakiin waxaan dareemaa xilliga iminka aan qof ninka ragga uu bilaa shaqo yahay waa sasabaad baa yar jirta yani agressive baad yar noqonaysaa moogtay sometime ha de waayo waa warkii ma shaqeeye naga qaboojiyalalaya xanaaqaaga badanay iyo wixiisa taabanina iyo mataqaanaa waxaas gooni gooni lagugu ilaalinayo waa ninkan shaqeeya isaga always bucketkiisu isticmaalaya ada laakiin just walaalkaa uu kaa weyn yahay ama kaa yar yahay laakiin waxma weydiisanaysid direct wax ugama qaadansid ama hooyo ama aabo meel baad soo mari ha, waxbaad ka qaadanaysaa waxa iyagu waalidka u dhiibaan marka adigu maxaad isku mashquulsaa marka ah anigu waxaan xoogu jecelahay sportska iyo moveska marka basketballer baan baaska ciyaaraa Okay.
Ah, inta badan waxaan isticmaalaa moveskaaan daawada filmaanta iska dada ah filmaantasa iska daawada aniga xaafadda markaad joogto marmar shaqay wax ma laguu diraayo maadaama gurigaad iska dhex fadhido ma lagu yidhahdaa bal maxamedow koobkaas soo qabay iyo wax noocaas oo kale wallaahi waa run sakaley inkastoo dadka ay wax qurbaha ku soo bartaan hayn ah, maybe anugu anaaba iska jecelba xataa sometimes in anigu waxaan jecelahay karsado Ah, markaas waxa weeyaan inta badan anaaba mar jikada iska gala hablaha ka dhan iska fadhiyo cashada caawa anaa ku qoran iska fadhiyo oo hablaha waan yarna siiyaa wow ya marka markaad shaqo hesho dad badan baa kuu dirsan doona ah waran horta markaa wakti maalima hayaba daan aan cunto ku karsado waa alwaysna waxaa take away waxaa banaan ka qaataa xataa xaafadii maa maga mahalisid adoo gaajanayn soo baxday shaqaa ka soo baxday waxaa take away ku qaatay jidka kusii cuntid mooyaane mahalisid baxtaa wixii xaafadii yaala inaad cuntid markaad shaqaynayso aad adigu isticmaalayso lacagtaada adigu ismaamulayso iyo marka saad sheegtay een, waxaad tidhi qofka walaalkaa direct isaga toos wax ma weydiisan kartid markii kuugu xumayd ama madax xanuun kugu rido eed qof wax weydiisato ma xasuusataa haa way jirtay waxaa jiray yar walaalkay oo ugu tala galay inuu guursado Ah, laakiin annagu wax dee miitina manu samayn aduu yaxuu la tashaday anigana lacag waan u baahnaa waqtigaas lacag aduu iska culusaan weydiiyey markaas wuxuu dhahay saaxiib iga qalle waxaan inkaas ugu tahay Ah, anigana waqti- waqtigiisii anaa gacanta ku hayay oo isagaa waqti bilcamal ah anaa gacanta ku hayay dee at that time aniguna iskumaan dayn inaan wax weydiiyo yani ana waan cadhaysnaa dee qof waadna shaqo hayn jaabaddii wax ku weyn wuxuu u baahana heli waayey marka horena ninkan wax tarayga Ah, aduu anoo cadhaysan baan ka tegey laakiin muddo kadib waxaan ogaaday inuu ninkan aroos ugu talagalay wixii yaraa uu ursanayay ay tahay Ah, marka maantaas laakiin igu darneed cadho aan arko intaan shaqaynayn taa dhalinyaro badanoo waxaa jira een, shahaadada haysto yirahda anigu shaqo iyo waxaan ma doondoonaya waxaan sugaya xafiis iyo suud iyo aduu taa ma aaminsantahay mise waxaad leedahay war wixii kusoo galaba ka shaqeey may wallahi anu taama aaminsani waxaan jecelahay horta shaqadu waxaad ogaataan ah, waa yani waa maskax furnaasho da-duna ay ku yaraataa damoor aad shaqayso damoor agekaaga inuu yar yar yahay lamoodayo Ah, laakiin waxaan odhan lahaa nin walowba waxaad baratay waa major iyo minor baa jira dunida lagu kala shaqeeyo wixii majorka haddii ilaahay kuu qoro haysana waa ka shaqe haddaad hayna wixii minor waqtiga aqoon u leedahay inaad qaban karto isku day isku day adiguna waa hagaag dhegeystayaaalkaas waxaa mid ka mid a dhallinyarada magaalada jabuuti oo arrimaha shaqada uga warramayey wariyahayaga halkaasi sagaal siciid faarax mar kale ayaan dhammaantiinba idin leenahay duhur wacan oo wanaagsan iyo weliba rabadaan wanaagsan haatanna wararkii ugu dambeeyey dhanka ciyaaraha aan idinku wareejiyo nuur xasan nuur iyo weliba cabdiqaadir mursal samakaab mahadsaned cabdixakiim dhegeystayaal kusoo dhawaado xubinta ciyaaraha haddii aan ku horeyno wararka ingiriiska oo aan isagu horyaalkiisa aan weli dhammaan oo la isla gaaray ciyaartii ugu dambeysay ee ciyaarihii shalay dhacay iyo xalay chelsea ayaa xiratay booska afraad ee loogu soo baxayo tartanka yurub laakiin kooxaha arsenal iyo manchester united ayaa ka quustay inay usoo gudbaan koobka champions league cabdulqaadir maxamed mursal oo isha ku haya ciyaarahaas ayaa ila fadhiya cabdulqaadir maxaa qabsaday arsenal iyo manchester united Eh, waa mahadsantahay nuur Eh, run ahaantii eh, labadan kooxood waxay ahaan jireen labada faras ee ingiriiska ku tartama xilli hore eh, laakiin waxaa moodaa in hadda boosaskoodii lasoo galay oo kooxo kale ay soo xirteen Eh, manchester united iyo arsenal aad ayay u dhibtoonayaan eh, waxayna xaqiijiyaan inay isaga hareen marka arsenal waxa ay yimid tababaro cusub oo arsen wenger ayaa sanadkii hore eh, ka tegay shaqada Eh, emre ayaa hadda laylinaya Eh, laakiin waa loo cudurdaari karaa sababtoo ah emre weligiis macalinka ma uusan noqonin horyaalka ingiriiska Eh, arsenalna waxa ay ku jirtay xaalad kala guur ah sidaas daraaddeed eh, way dhibtoonaysaa laakiin arsenal waxaa moodaa inay ka fursad fiican tahay manchester united sababtoo ah eh, koobka yurub league ayay weli ciyaaraysaa haddii ay ku guulaysato koobkana waxay fursad u heli doontaa inay kasoo qayb gasho tartanka champions league laakiin kooxda dhibaatada weyn la kulantay ee ilaa hadda mashaakilka haysta la xallilna yahay waa kooxda manchester united Eh, tababare jose morinoho ayaa waxay u ceyriyeen si ay u soo galaan ee afarta sare oo sanadka dambe ay uga qayb noqdaan tartanka yurub waxay isdhahayeen xilli ciyaareedkiina badbaadiya laakiin ma aysan dhicin dadka ciyaaraha falanqeeya waxay leeyihiin sababta markii horeba jose morino loo ceeriyey ayaaba qalad ahayd eedana waxaa dusha laga saarayaa ciyaartooyda kooxda manchester united gaar ahaan ayaa la leeyahay paul pogba iyo iyo david deheya oo kulamadii ugu dambeeyay aan si fiican u ciyaarin marka loo arko habka hanaankooda ciyaareed ama heerka ciyaaraha ay ka gaareen iyo sida ay u dheelayeen marka morinoho ayay isku dhaceen bogba ayaa layidhi keed ayuu geliyey kadibna taas waxay keentay in la ceyriyo manchester united kubad fiican ma ciyaarto laakiin sida uu sir alkis ferguson oga tegay kooxdan xilli ciyaareedkooda ugu fiicnaa waxay ahayd markii uu morino watay oo ay kaalinta labaad ka soo galeen horyaalka ingiriiska ee sanad ciyaareedkii hore marka hadda waxaa la leeyahay roykin oo kale oo aad u dhaliilaya ciyaartoyda wuxuu yidhi ciyaartoydan waxa ay ceyriyeen morinoho sidoo kale waxa ay ceyrin doonaan ayuu yidhi oliganer solsha marka hadda dhibta manchester haysato waxaa laisku raaca inay tahay maamulka ama ninka madaxda u ah ee woodward ee waxaa laleeyahay looguma talagelin inuu ciyaaraha koox ciyaarto madax u noqdo sababtoo ah ninkan wuxuu ahaan jiray maalgeliye bangi ama wuxuu bartay waxa loo yaqaano banking systemka sidaas daraaddeed dhaqaalaha unbuu xooga saaraa laakiin kooxda tayadeeda iyo ciyaartooyda ku habboon ee suuqa mageliya ayaa laleeyahay waayahay waan arki doonaa ciyaarahaasi horyaalka ingiriiskana kooxda manchester city ayaa haddii ay maanta ka badiso kooxda lester ay dib ugu soo laaban kartaa dhinaca kala horeynta natiijada kasoo baxdana dhegaystayaal waanu idiin soo gudbin doonaa xubinta ciyaarahana waa naga intaa
wagaag dhegaystayaal aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin cabdiqaadir mursal samakaab iyo weliba nuur xasan nuur oo wararka ugu dambeeya dhanka ciyaaraha inala socodsiinayey markana aynu dib ugu noqono dhinacii qasiidooyinka bisha barakaysan ee rabadaan islamarkaana aynu dib u jaleeno
عشاق المصطفى نبيكم تحظون بالغفران صلوا عليه يا عشاق المصطفى نبيكم تحظون بالغفران وكرروا بذكره وسلموا فالذكره يسان للعدران صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم مع الفاني ألفي ألوف ثم مع الفاني إن المحب من صلى على النبي وآله في سر والإعلان إن المحب من صلى على النبي وآله في سر والإعلان وأن من صلى عليه
wahgaaga dhegaystayaal guud ahaana idaacadda iyadii duhurnimo barnaamijka dhallinyarada maaintaanta intaasaan kusoo gabagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe afarta galabnimo waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo ramadaan kariim
ثم مع الفاني